tumiyo shanta bili nofembar laba kun iyo tomiyo siyeedkii idaacadda arlaadee weliba si rasmee loon gergeliyay magaalada baydhabo xarunta gobolka baay geekana waliba iyo ka beegantaa sanad guuradii li haatan iyo markii howadaha gali raadiyo arlaadee waliba ku shaqeeya arrimo bulshada waliba diiradda saarey sidii baahiyaadka bulshada la hambandhika lahay islamarkaasna lan dhiirigeli lahay amaba loonku shaqeeyi lahay ilaalinta deegaanka iyo horumarka bulshada haddaba may geekan ku dhikanta sanad guuradii lihaad shaqaalo iyo maamulka idaacadda mayseeta waliyaabo sanado haddareerayo hiigsado doonaan waliba arrimogasiitii ku warameeya agaasimaha idaacadda arlaadi cabdiraxmaan yuusuf xasan raadiyo arlaadi mee idaacad ku shaqeeyasa arrimaha siyaasadda siyaasadaha isdiidan colaado dagaalada iyo weliba kixinta bulshada shaqadii mee waa idaacad marwalba hanteegan dib u heshiisiinta bulshada wadanooladowga bulshada wacyigelinta bulshada iyo sidii bulshada reer baydhabo iyo deegaanada hooskooyanba iyo ongnagada lahayaan bulsho dhini walba ku horumarsan marka tan iyo litisan uun hawada ka jarni runtii geeka waliba ningata maalin weyn maalin farxadeed maalin si gaare uun is xasuusiyaan inuun walku bedelna sanadoogii hora furna bog cusub ouna ka jihiyana tubaha siyaasadeed ee uuna ka hogaamiyaan idaacadda unoo weliba dhegunsadyaalkana ee hansiyaadiyaana sanad kastoo cusub ee barnaamijyo hor leh isbedelna ka sameeyana hanaankii barnaamijyadan iyo on dareereen marka runtii dareema kortamarayin laxisan oo arrimo bulsha laka gudi jar walayadan fudud mee challengesaas ku leta saaseta haddana marwalba waliba tiimka raadiyo arlaadi kaamaanay wariyaalka iyo farsamo yaqaanada iyo tifaftiraha iyo guud ahaan shaqaalaha ku howlgalo warbaahinta radiyo arlaadi sida marwalba anka dhabar adeegan litaasana anka surinaayeen ini mayleeraa ay bulshada ku haqabtiraan waxyaabaha iyoon baahanyiin maadaama idaacadda ka shaqeeyasa arrimo bulsho marka wali fursad siyaanay bulshada codsholan dhiigaan oo barnaamijyadan bulshadiiya ku qiib galaayaan waraysiya ku qaadaan doodaha un sameeyeen qeybyo kueyin barnaamijyadiiya ku qiibgeliyaani haddii hada lahaytay dhiniga barakaxyaalka haddii hada lahaytay qeybo shargadiisan ee bulshada waa madal ama platform ama meel bulshada baydhabo dhammaan bulshadan wada sameyin qof walbana codshay ku dhiigayahay tiraadii warlaadii marka barnaamijyadaas qiimaha badan ouna bulshadan hayna na farxadgeliyaasa dhanka kale waxaana ku mid ee maamulyaalka xarumo caafimaadka ee magaalada baydhabo iyo guud ahaan shaqaalo iyo maamulka raadiyo arlaadi unka hambaley sadiyo bulshadan ka adeegayaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu saddexaan waa saadaq ibraahim cusmaan ahna maamulka xarunta kulmis bone clinic center xarunteeda koowaad xarumaha kale ay ku leedahay muqdishona maamulka wakiilka ah saadaq ahaan xaruntan oo baydhabo waxaan hambalyo gaar ah u dirayaa dadka aan si fiican wada shaqeyno raadiyo arlaadi waxaan leeyahay sanad guuradiini lixaad labada kun labaataiyo afarta novembar toban shanteeda waa idinkaga mahad celinaynaa waan idinkaga hambalyeynayaa annagoo ah xarunta culmis bolyclinic center one kun iyo ko jeer waxaa idin leenahay hambalyo hambalyo jira oo jooga in ka badan intaa dhinaga kale qaybo shalduwan ee ganacsatada magaalada baydhaba yasiyeeday handhuwaayeen sanad guurada lihaad ee warbaahinta arlaade bismillaahi raxmaan raxiim awal asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu maaya meel ray admaan abdulaha abdi waliba ku madaxa bulshada reer baydhow sidoo kale meel ray usad geeg mayba niir rooge masahan martan ahaa raadiyo arlaadi raadiyo arlaadi meel ray usad waxyaaba badan bulshadan hayd mudin lisin meel ray sanadkii lihaa sanadkan sanad guuradii oon ka hambaleeya hambalyo hambalyo meel raayis mabasan rajay inta isin horumarka meel raayis adduunka rajaanka aad doontano waxyaabahan oo meel raayis raadiyahaaga oo meel raayis ismaalo ku guuri doontano may rajayhe tv walaas in guuri doontaan rajaye insha allah adduunka alan digital aan guuri hoob ilaahay hermaysin anina san herlahay sidii isin meel raayis ku qabsada lahayteen sado kun iyo meel raayis asa digital aan guuri lahayteen laki dadaal insha allah saan loo daraan la re ganacsada yaryar magaalada baydhabo kumada aha raadiyo arlaadi dadka dhihinsaha kumad aha maadaama sanadkii lihaadan dabal dega hayta may lahaa hambalyoo lahaa may rajeeyay inshaallahni tv iyo muuqaalan gudubtooyaa rajeeyay insha allah waan iyadan ka tahana hambalyoo lahaa maadaama ganacsiga yaryar kobe ay taageeraasoo marwalba ku hadlaas heye aafimaadka saasoo kaleed may lahaan iya tv-han ay nbedelato yaa rajeey insha allah bismillaahi hadhow maaa may baleeray cali isgow ganacsada oo shaqeeysa magaalada baydhabo ku mid ahaa midsan shaqeeyaha iidan hambaliyaana ayba rajaynaya insha allah intiisan aninsiya idan telefishin yoon meel raayaysa waxyaabo kusii fayla ka dambeyntii qaybo shaldubin ee bulshada xaafado magaalada baydhabo iyo hambali iyo bogaadin hanjeediyen dhammaan maamulkiiyo shaqaalo idaacadda arlaade bismillahi raxmaan raxiim duniyada umahadsanta magaca isaaq ducaysanaaw doomiyaha dhallinyarada degmada baydhabo weli faday inay hambali iyo dhiirigelin iyo bogaadin hanjeedi mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha iyo dhegeystayaalka warbaahinta raadiyo arlaadi sanad guurida lixaad iyo undawaal degahayaan geeka oo taariikhda eta shanta novembar way lahaa hambalyo hambalyo raadiyo arlaadi suuna ogsono magaalada baydhabo doorfaylah way qaadadahayta shaqooyinka isin bulshada ansii haytaan oy rajeenahan oo meelerha isin ku caajisi doono oo lasii dardalgeli doono sii wadi doontaan rajeen ilaahay idin sheeg marka hore mahadsanta magaalay samiiro leere oo kusugan magaalada baydhabo meyba kumid ahaa dhegeystayaalka kahiran raadiyo arlaadi iyada aan ka faraxsana idaacadda wayba in muddo ayaa ka jarta hobada inkastoo wadanka walbadan haka kordhiidi nin walba olonku baahanay una ku dhuunsadaan macal bulshada iskala hiranyay idaacadda arlaadi wayba hawada ku lahaa hambaliyo dhammaan wariyaalka iyo dhegeystayaashaba anka hambaliyae sanad guurida maalintii hambaliyoya lahaa tumiyo shanta bilo tumiyo koowaad ee lama kun labaatiyo afarta weliba yeetaa maalin angaare dhammaan maamulkiiyo shaqaalo ee raadiyo arlaadi yoona markaasayti wakhtiyo shalduwan iyo lagaadayaan guud ahaanba bulshada deegaanada koonfur galbeed maadaama markaas idaacadda iyo ka shaqayasa arrimo bulshada